إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله سلم تسليما كثيرا وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعدني الله وإياكم ثم ما بعد إخوة الإيمان waxay ahayd maanta bogaadin iyo tahniyadeennu inay ahaato oo keliyata muqaabalada bisha ramadaan iyo tahniyadda iyo bishaarada bisha aynu isugu bishaaraynayno macaashira almuuminiin dadka muuminiinta ah dhammaanba maanta walaalnimadoodu waxay ku xidhantahay iyo quluubtoodu fadliga iyo barakada iyo raxmadda bishan ilaahay subxaana wa tacaala oo muuminiinta u dhigay idan waxay ahayd isgaarsiinta iyo iclaamkeennu maanta inuu noqdo wax allaale wixii bishayna xasuusinaya oo dhan ciwaan muxaadaro ayaa inoo qornaa muxaadaradaasi ciwaankeeda waxaan ugu talagalay haddii markaa ay la kulanto udunun saakhi ah dhego markaasi daloola oo dabicsan iyo qulubu waaciya iyo qalbiyo baraarugsan waxaan u malaynayaa cunwaanka iyo tarjumada muxaadaradoo keliiba inay waanay inoogu filantay eenu kaga hadlaynay iqbaalu ramadaan waxaa ciwaankeennu ahaa yaa saaxib alkhafalaat yaa la hadlayaa markaan leeyahay saaxib alkhafalaat waxa weeyaan markaasi mithli aniga oo kale ka ku qarqoonsan ee ku daboolan qafladaha kala duwan iyo shahwaadka adduunyada ee qofka ka shuqlinaya dhammaan dariiqii aakhire oo dhan waa jus ka mida markaasi cinwaankeenna jaaka shahru lkhufraan kaa qafladda ku maqanow ee u saaxiibka ahow bishii dembi dhaafka ayaa kuu timi waa bishii ilaahay subxaanahu wa tacaala markaad kula kulanto aljiddu walijtihaad wannashaad inaad bishaa dadaal iyo firfircooni iyo kalgacal iyo farxad iyo maxabo aad kula kulantood camalkeeda la timaado lagugu dembi dhaafayey fastayqid qabla quduumi almowt maxaa ka mida juska kale waa inaad baraarugto midka anigoo kale ah inta aanay geeridu ku imanin ee dhimashadu aanay ku soo gaadhin inaynu baraarugno ayaa dhammaanteen waajib inagu ahayd xawaankeenna ayaa sidaasi ahaa laakiin ikhwaani fillaah waxaynu ka hadlaynaa shahru ramadaan shahru luqada carabiga waxaa loo yaqaanaa labada goor ee dayaxu bilanayo inta u dhaxaysa soddon cisho ama sagaal iyo labaatan waxaa loogu magacaabay lishtihaari markuu bisho shay caan oo la arkayo buu noqdaa bilashadani maaha oo keliya inay wixii markaasi dee jawiga iyo u fuqan sare la yidhaahdo wujuudkeeda wuu ku sawrayey ama qalab inta lagu eego la yidhaahdo bil baa joogta markaasi u fuqa iyo jawigaasi laakiin bishu waa inay noqoto mid aad u muuqata oo la arko haddaanay ahayn laa yataratab calayhi xukmu sharci xukun sharcihi kuma ratimayo xataa yuraa wayatabayan wayushhad la arko caddaado markhaati cadli ah oo xawaasiisa uu wax ku arkayaan nabad qabaan oo qofkaasi muslimoo muru'ale uu yahay mooyaane haddii kale lama soomeen ilaa an yakuuna hunaaka maanic laakiin mararka qaarkood maanic baa qariyo oo waa min haymin aw naxwi ciirada daruurta waxyaaba lala arki waayaa bisha way dhici kartaa haddii la arki waayo waxaa la ikmaalinayaa markaasi alaaiin oo ciddata shacbaan ka mid a bishii shacbaan soddon ka mida la kamilaya ramadaan asalkeedu ramdi buu ka yimi rarangubyoodkaa la yidhaahdaa ramadaan waxaa loogu magacaabay waa yur turmid ama yurmidu dunuub ee yuxriquhaa dembiguu gubayaa dhalaalinayaa waxaa la yidhi markii ugu horraysay bilaha la magacaabayay asmaada loo bixinayey bishii ugu horraysay marka magaca loo bixinayo kasta waxay la kulanteen ramadaan fii waqti alxari waaramdaa waqti kulayluu jiro oo dhulku markaasi kululyuu raran yahay liajli daalik baa shahru ramadaan loo yidhi waana sida markaasi ugu dhow in magacaasi loo bixiyo lianna tasmiyada magacaabidda bilowgu diinta islaamkaba way ka horreysay ibnu cuthaymiin raximah ullah waa sida uu ku sheegayay markaa tafsiirkiisa bisha waxaa la idhaha shahru siyaam waa bishii soonka soonka maxaa loo yaqaanaa xagga luqadda waa afhaysasho abu cubayda wuxuu leeyahy yuqaalu likulli mumsik li- li- can shayin min طacaamin aw kalaamin aw acraadi الnaasi wa caybihim fahuwa saa'im qofku hadduu iska daayo shay macnaha ka joogsado cunto ama hadalka iska xidho ama cirdiga iyo sharafta dadka muslimiinta ah uu iska daayo ama ceebahooda farfarkeeda uu ka dhowrsado fahuwa saa'im kaasoo kii soomanaa baa la yidhaahdaa sida mucjib maqaayiiska ku qoran qowlkaa iyada al- isagaa laftiisa ilaahay qur-aanka ku sheego wuxuu yidhi faquulii innii nadartu liraxmaani sawman maryama bintu cimraan ee nebi ciise dhashay aabba la-aan dadkuna may ku ogeynde markii ay keentay aabbana looma ogeynoo sawjuma jirin ee la yidhi xaggaad ka keentay isaga la hadla bay tidhi waxaa la yidhi markay kula hadlaan dadku waxaad tidhaahdaa nidir baan galay inaan maanta soomo macnaha somtan cani ilkalaam sida cabdillahi bni cabaas uu ku fasirayo cidna inaanan la hadlin juuqo o dhan ishaaradaa gacanta bix baa la yidhi kan la hadal waa soom markaa yacni imsaaku can ilkalaam sharciyan maxaa soon la yidhaahdaa waa iyadoo cunidda iyo cabidda iyo waxa soonka jebiyo oo dhan laga afhaysto laakiin meesha waa inay jirto niyo iyo qasdi laga bilaabo fajriga iyo waagu markuu daalaco oogiisu ee ka runta ah oogbeenaadka aan ahayn in qoraxdu ay ka dhacayso laga gaadho waa inay yidhahdo markaasi qofkaasi uu afhaysto uu soomay laba rugni baana laga rabaa laba rugni ayaa laga rabaa alimsaaku can ilmufadiraati min duluuci اlfajri ilaa qurubi shamsi waxa soonka afuriye jebiyo oo dhan waagu markuu daalaco intay qoraxdu ka dhacayso intaa waa inuu ka joogsado falaa baashiruuhunna wabtaquu maa kataba allahu lakum markii hore in sidan muu ahayn soonku soonku sidan muu ahayn qofku markuu afuro ilaa markuu cashaynayo salaada cishaa'iga la tukanayo intaasaa loo ogolaa macaamilada sawjka sawjadiisa iyo cuntada hadduu maqribka isagoo hurdo afurki dhaco wax dambe cuni maayo dadkii dhibaataa ka qabsatay rag baana dumarkii u dhuntay ilaahay subxaana wa tacaala kuwii gafayna wuu cafiyey ruksadna addoommada waa la siiyey iminka waktiga xaadirkaa baa lagu yidhi dumarkiina la macaamila ka doonta ubadka ilaahay idinku qoray wakuluu washrabuu xataa yatabayna lakum alkhayd labyadu min alkhayd aswadi cuna cabba waa amru ibaaxa sidaa doontaan baa laydinku ibaaxeeyey wixii xalaasha ahaa ilaa iyo goorma intuu idin kala caddaanayo waaga dhabta ah iyo oogbeenaadku intuu idin kala caddaanayo maalinta caddaanteeda marka waagu baryo iyo habeenka mugdigiisa uu kala baxayo intaasi oo dhan iska cuna oo iska cabba yacni waxaad ruksad u haysataa inaanad cuntada iyo cabidda joojin macaamilada furaashka aad iska samaysato qofkii haysta xalaasha haddii waagu kugu caddaado oo aad cunaysay oo aanad ogeyn dhibba ma leh wax dhiba ma leh eedaanku hadduu kugu soo gaadho cuntada adoo haya xadiiska abu daawuudka ee cali welinaya saxiixa ah wuxuu tilmaamayaa cuntada horta iyada waad dhammaysanaysaa cuntadaa waad dhammaysanaysaa lianna ruksad baad haysataa cuntada afka ku gur sharaabka cab inta waagu caddaanayo adoo cunayoo cabbaya hadduu caddaaday waa xadkii lagu joogsanayey laakiin haddaad hurdo ka soo hambaaburtay oo cuntadii aad markaa gacanta saartay iska dhammayso xadiiska saxiixa baa kuu rugseeyey soonkaasi cuna oo cabba laakiin marka waaga oogbeenaadka uu ka caddaado intaasaa lagu simayaa uma atimu siyaama ila leyl soonkiinnuna ha noqdo ilaa habeenka oo waa inta qoraxdu ka dhacayso rugniga labaad waa niyo soon aan niyo lahayn laga aqbali maayo habeenkii haddaanad niyo ku seexanin shardi buunu yahay soonka habeen walba inaad niyo ku seexato waa inuu qofka soomayaa u qastiyo bihada alimsaaki can almufadiraat cibaadat allahi casa wajalla oo berri markaad afhaysanayso maxaad uga jeedaa ilaahay baan caabudayaa caafimaad baan uga jeeda hadduu idhahda ka waran dee maaha soon niya tatamayasu alacmaalu almaqsuuda lilcibaadati min gayriha min alacmaal niyadu waxay kala saaraysaa acmaasha looga jeedo cibaado iyo acmaasha kalean cibaadada ahayn niyadu waxay kala saaraysaa xataa cibaadooyinka ayay kala saaraysaa haddaad maanta soontay maxaad u soontay waa maalin ramadaana maanta maxaa soonkaagu yahay waa soon qalla'a soonkaagu maanta muxuu yahay waa nidir soonkaagu muxuu maanta yahay waa sunne oo yaa kala sheegay niyadaa kala sheegtay wuxuu qofku qasigiisa uga jeedo soomka waxaa la waajibiyey sanadii labaad ee hijrada rasuulka calayh salaatu wasalaam waana ijmaac culamada islaamka isku waafaqeen soomka faralkiisu wuxuu ahaa tallaabo tallaabo ummadda mar keliyun lama odhan gaajooda oo haraada ilaa iyo waagiyo gabaldhaca mar keliyun lama odhanin laakiin muxuu ahaa tarbiyad ummadda waa la baray siday uga qabsato waxaa la waajibiyey markii hore soon markaasi cala takhyiir baynahu wa bayna alidcaam waxaa la yidhi kii doonayaana ha soomo kii cunayaana ha afuriyo miskiin oo fidwada ha bixiyo can kulli yow miskiinan maalin walba miskiin quudi maca tafdiili siyaam laakiin ka soomaa fadli badan ka cuntada bixiyey ee iska cunay cuntadii kaa waa laga fadli badan yihi khiyaarkaasaa la siiye faman tadawaca khayran fa huwa khayrun lah wa an tasuumuu khayrun lakum kii siyaasada markaa wax khayra khayr buu leeyahy laakiin soonka ayaa walba- mar walba khayr badnaa markii dambe waxaa la waajibiyey asiyaamu fii xaqi khayri lmariidi walmus wlmusaafir inuu soomo qofkaan bukin safarna aan ku jirin leanna soonku shuruuduu lahaa waa inuu muslim yahay gaal baan laga aqbaleen waa inuu yahay mukalaf macnaha wuu qaan gaadhay haddaanu qaan gaadhin wuu ka ansaxayaa uu soomo ilmaha yari uu kari karayo walaakiinse kuma waajib aha hadduu waalan yahay marfuuculqalamba weeye xadiidkii rasuulka ayaa sheegay yacni markaasi in qalamu takliif laga rafciyo saddexda ka waalan iyo kan markaa ilmaha yare sabiga ee ka hurda waxaa kaloo markaasi mukalaf uu noqday caqli waa inuu leeyahy waa sax oanu waalayn waa inay jirto markaasi waxa la idhaahdo asixa caafimaad qab waa inay jirto waxa la idhahdo aliqaama waa inuu beledka degan yihi musaafir baanu ahayn gabar hadday tahay caadadii iyo nafaaskii dhiigga dhalmada iyo dhiigga caadada midna waa inaanay qabin kama ansaxayo hadday isku daydo laakiin maca waxaa weeyaan wa qadaan fii xaqihimaa ida zaada alcudur idaa zaala alcuduru labadan ka xanuunsanaya ka safarka ah soonkooda iyaga markaasi waa qade cudurdaarku markii uu suulo faman kaana mariidan aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar xanuunsanaya iyo safar ayaamihii uu cunay ayaamo la mida ayuu qallayn waa rugniga arkaanta shanta ah ee islaamka ka mida waana rugniga saddexaad soomku maxaa loo jideeyey horta ilaahay ma inay dadku gaajoodaan ba rabaa oy haraadaan oo ay daalaan maye wuxuu leeyahay faa'iidooyin oo fara badan iyo xikmooyin aad iyo aad u mutacadida oo fara badan ayaa uu markaasi soonku leeyahay waxaa ugu horaysa qodobka koowaad taskiyatu nafs wa tadhiiruha wa tanqiyatuha min alakhlaaq alradi'a naftaa la sekaynayaa waxaa la siinayaa nafta markaasi hufid naftaa la dahirayaa nafta waxaa lagu samaynayaa waa la nadiifinayaa waxyaabo akhlaaq oo isku jira oo xunxun oo radii ah iyo akhlaaqda iyo habdhaqameedka radiilka ah ee liita ayaa laga hufayaa lianna soonka wuxuu cidhiidhiyaa wadooyinka shaydaanka ee jidhka mara waa xididada dhiigga mara weeyaan markaas xididada dhiigga uu maro shaydaankuna halkaas u maraa wadooyinka shaydaanka ma taqaana iyo wadiiqooyinkiisa waa xididada dhiigga uu maro shaykhandaybi la yidhaahdaa ayaa waxa uu leeyahay wainamaa jucila sawmu junna min annaar sida xadiidka rasuulka ku xusan soonku waa gaashaan cadaabka gaashaan buu kaaga noqon qiyaamaha adduunyadan macaasida iyo shaydaanka gaashaan buu kaaga noqon iyo xumaanta lianna fi ljuuci sadun majaari shaydaan marka la gaajoodo wadiiqooyinkii shaydaanka ee jidhka marayey ayaa cidhiidhi noqonaya xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay inoogu cadiyey ina shaydaana yajrii min ibni aadam majra dami shaydaanku wuxuu raacaa qofka muuminka bini aadamka ah xididada dhiigu ay maraan ayuu raacaa sida bukhaari iyo muslim xadiiska soo saareen fasuduu majaariihim iljuuc macnuhu wuxuu yahay marinada je- shayddaanka awda ee dhiigga dhex maraya oo maxaa lagu awdaya gaajo oo haddii la awdana shayddaankii ma soo gelayo oo dabeedna maxaa dhalanaya sababtii macaasida noqon maayo shayddaankii sababtii macaasida shayddaankii ma noqonayo macaasiduna maxay sababtaa dukhuulu naar qofki inuu naar galo soonku waa junna weliba waa baaqi lilcabdi maa lam yukhariqhaa soonku waa gaashaan midigtaada ku jira intaanad soonkaaga jeexjeexin gaashaanku waranka iyo seeftiiyo leebkuu kaa celiyaa laakiin waxaa laga sameeyaa saanta wiyisha oo adag haddaad laakiin daldalooliso oo aad jeexjeexdo warmihii iyo leebabkii miyuu kaa celinayaa waa maya weeyaan lihaada sidaa darteed ayaa waxaa xadiidkan ku soo arooray asiyaamu junna فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ سابه فليقل إني امرؤ صائم حديث بخاري مسلم صحيح كسو صار أبو هريرة حديث كلا قوريه مركا مالين صومك واجن هرطة وقاشان هدي يماد مالين تقفك إذن كمد وصومي رفث يوسمين رفث كهاسا واحد دمرك يا جماعة ولا يرهدا رفث كهذا الكسطو حنا ولا يرهدا jahli iyo gardarre iyo xadgudubna yuu samaynin hadduu qof la soo markaasi uu qof caayo yuu la caytamin ha yidhaahdo aniga cayda waxaa ii dhiidaya soonkayga inaan kaa aarguto hadduu dagaal doonayo kula dagaalami maayo wanaan kula dagaalamo waxaa ii diidaya soonkayga laakiin cajsi maaha waan kefadda iyo kaylka aad ku miistay mid la midaan kuugu miisi lahaa ama ka saa'idsan baan kuugu miisi lahaa walaakina soonkayga ayaan ilaashanayaa soonkayga ayaan ilaashanayaa a wadaad mar iyo caddaha noqoni wadaad cimaamad weyne wadaad dusha markaasi dee caalim uga eeke ha noqonin addoommada yalaah faraha ka qaad soonkaaga yar raasamaalkaaga yar dhowro dhowro n وخرق خرقها بفعل ما لا يحل ومحان صونكاغا غاشان كا جيخجيخيا حنتا غاشان كان صونكاغا هيسته و جيخجيخيا نميمدا isku dirka ummad iyo beelo isku rogmadaan daa'ifo buuta buuta wareento iyo waxa la midka ah bacdu salaf saalix kahiiran mina ee salafka afkay ka maqleen waanay ku hadaaqaan laakiin wallah mustalaxu salaf ma yacrifuun ma yacrifuuna mustalaxa salafka saalixa ma garanayaan salafiyay maxaa tahay diinay maxaa tahay islaamow maxaa tahay waa mid saxiixa oo saafiya oo naqiya waa ku nebi maxamed la yimi calayhi salaatu wasalaam ee uu ku dhaqmay ay ku dhaqantay saxaabadiisii iyo qarniyadii saddexdaa ee fadliga badnaa waa manhaj iyo dariiqo waa diinta mutakaamilka ee dhabtee saxiixa ah salafkaad sheegaysaa manhajkaad sheegaysaa nisbadaad sheegaysaa ma waxaan taa ahaynba ma waxaan taa ahaynba halka u sarraysa iyo halka u hoosaysa inaad dabaqda ayaa lagaa rabaa inaad taqoonto yacni jawhar cajiiba inaad noqoto markaasi dayax laylatulbedri taagan inaad noqoto shamsu dunyaa dhulkoo mugdiyo daruur ka soo baxday iftiinkeeda iyo shucaaceedu dadka indhaha ka qaadayo salafinimadu iyo manhajka iyo diinta saxiixa iyo islaamnimada dhab tahay waa taa ibdicaa cid igama sarsaro badnaa cid igama hadal badnaa tooq iyo baan badnaa cid iga baanid badani ma jirto laakiin maxaa kaa camal yar oo maxaa kaa cibaado yar oo maxaa kaa akhlaaq yar oo maxaa kaa aadaab qalloocan haddii lagu idhahdo ka waran subxaana allah nas'al allah alcaafiya ilaahay subxaana wa tacaala caafiyada hayna siiyo towfiiqda